ridaa umma nafsihi nafdiisa hooyadii ayuu ridaa macnaha hooyadii isaga nafdiisa hooyadii dhashay ayuu ridaa oo lama dhaxasho oo maxay maydkana u noqonaysaa taa uu ridayaa dee waa ayaydii aabbo maydka ayaydii aabbo oo aabbahana hooyadii ah isagu wuu xijaabayaa maxaa yeelay isaga ayay ku soo dhowaatay isaga ayay ku soo dhowaatay oo aabbaha dee hooyadii aabbaha maydka hooyadii waa maydka ayaydii aabbo weeyaan marka waa halkaasuu leey walabu yusqidu umma nafsihi nafdiisa hooyadii wuu ridaa yacni nafdiisa hooyada dhashay wuu ridayaa oo waayo isaga ayay dee ku soo dhowaatay ila waxay u soo maraysay yeeye uga noqonaysa waa dhalidan isaga ay dhashay kii ay dhashay baa sii dhalay mar haddii kii ay dhashay kan maydkaa sii dhalay uu joogo waxay way xijaabmaysaa walaa yusqiduhaa ma ridayo aljaddu awowgu aabbaha nafdiisa hooyadii macnaha islaantaa aabbaha dhashay aabbaha maydka islaantaa dhashay ee maydka ayayda aabba u awowgu ma ridayo maxaa yeele dee waa xaaskiisii xaaskiisii bay noqonaysaa maydka aabbihii ta dhashay awowgii aabba ma ridayo waayo dee waa xaaskiisii midna xaaskiisa ma rido macnaha waa iskaga mid aabbaha iyo awowgu mid waliba hooyada dhashay wuu xijaabaa laakiin awowgu wuxuu kaga duwan yahay uun maydka aabbuhu hooyadiisa ayaydii aabba'a wuu ridayaa aabbuhu laakiin awowgu ma ridayo halkaas iin bay ku kala duwan yahay laakiin mayn awowga hooyadii wuu ridayaa taasina waa masalada labaad waxaa kaloo ayana masalada saddexaad ay noqonaysaa walabu fii zawjin aw zawjatin fii mas'alatay zawjin aw zawjatin wa abaweyn labadaa mas'alo ee zawj iyo zawjo iyo aabbo waa masaladii qarraaweynta aynu ku soo tilmaannay ee masalan gabadh baa dhimanayso waxay ka tegaysaa ninkeedii iyo hooyadeediiyo aabbaheed ama nin baa dhimanaya wuxuu ka tegaya gabaxaaskiisii iyo hooyadii iyo aabbihii maxaynu halkaas soo marray aabbuhu yarudulumma min athulusi thuluskii wuu ka celinayo ilaa hulusilbaaqi hulusulbaaqi bay isla tegayeen walaa yaruddu hal jaddu awowgu laakiin uma celinayo oo waxay qaadanaysaa hulus kaamila bay qaadanaysaa maxaa yeelay dee waxaynu halkaa u siinay hooyada hulusulbaaqi aabbahana aynu hulusaankii kale u siinay waxaynu le waa lab iyo dhadig isku derajo ah labiyo dhadiga isku derajo ayna sharciga waa inuu labkuna labalab qaataa dhadiguna mid qaataa hadda laakiin dee isku derajo maaha oo dee way kala way soo kala hooseeyaan sidaa daraaddeed baa dabeedna aanu awowgu u celinayn marka waa saddexdaa masalo waljaddu kal abi ayuu la mid yahay ilaa ana alaba yusqidu wuxuu ridayaa alikhwata waalakhawaati walaalihii laba iyo ku dhadigaa waljaduna yuqaasimhum wuu la qaybsanayaa in kaanuu hadday yihiin liabaweyni aw liabin hadday ashiqa yihiin ama liaba yihiin walabu abu yusqidu umma nafsihi nafdiisa hooyadii ayuu ridaa oo hooyadii dhashay hadday joogto meydka ayaydii aabba ahi wuu ridaya aabbaha xijaabaya laysagay kusoo dhowaatay walaa yusqiduhaa ma ridayo aabbaha hooyadii awowgu ma ridayo waayo waa xaaskiisii walabu aabbuhu fii zawjin aw zawjatin iyo wa abaweyni labadaa masaleen qarraaweynka kusoo tilmaanay yarudulumma hooyadii wuxuu ka celin min athulusi oo ilaa hulusilbaaqi buu u celin hulusu jamiici maal intuu ka kaxeeyo iyo hulusulbaaqi u celinaya walaa yaruddu haljaddu laakiin awowgu ma celinayo waliljaddati ayaydii assudusu baa u sugnaaday wakada aljaddaatu ayeeyooyinkina waa kula mid wa tarisu minhunna waxaa ka dhaxlaysa ummulummi hooyada hooyadeediiy wa ummahaatuhaa hooyooyinkeedii almudliyaatu ee ku soo dhowaaday biinaasin dhadi khullasin oo saafi ah wa ummul abina way dhaxashaa wa ummahaatuhaana way dhaxlaan kadalika saasoo kale wakadaa waxaa la mid oo ummu abil abi aabbaha aabihii hooyadiina waa kula mid wa umulajdاadi awowyaalka hooyooyinkoodna waa kulmay fawqahu isaga ka sarreeyey wa ummahaatuhunna ay hooyooyinkoodna waa lil calami shuud haddaan qabano wa daabituhu haddaba waxaa kuu koobayaa kullu jaddatin ayay dhammaanteed oo adlad ku soo dhowaatay bimaxdi inaatin dumar badhax tiran aw dukuurin ama la badhax tiran aw inaatin ama dhadig ilaa dukuurin ugu soo dhowaatay tarisu way dhaxli wamanta adlad ku soo dhowaatay bidakarin mid lab oo bayna unsayayni laba dhadi ku dhex jiraa falaa falaa tarisu ma dhaxlayso waxa uu leeyahay sheekhu ayaydu waxay qaadataa sidaynu horeba u soo marnay sudus waxaa kaloo la mida jadaadkii wakadaljaddaaatu ayeeyooyinkii labadii ayeeyiyo saddexdii afartii wixii ka sii badanayna waa la mid maxaa yeelay xadiid uu xaakim warinayo calaa shardi sheekhaynna ku soo baxay annahu qadaa liljadatayni min almiiraahi bisudus rasuulku sala la alay slam wuxuu u xukumay laba ayeeyo dhaxalka xaggiisa sudus ayuu u xukumay marka waxay leeyihiin suduska daba wuxuu sheekhu inoo kala tilmaamayaa balaayeeyooyinkii iyo fiilooyinkay ka imanayeen iyo inta dhexlaysa intaan dhexlaynin markaa wuxuu sheekhu uhi watarisu minhunna waxa ka dhaxasha xaggooda ayeeyinka ummul ummi hooyada hooyadeed way dhaxashaa wa ummuhaatuha almudliyaatu biinaasin khullasin hooyada hooyadeed iyo hooyadaa hooyada hooyooyinkeedii kale ee ku soo dhowaaday uun dhadig sooca dee waa maxay waa meydka hooyadii hooyadeed hooyadeed hooyadeed sii waduun haddii allaba noolayuu gaadhsiiyo wa ummul abi iyadana aabbaha hooyadiina way dhaxashaa wa ummahaatuha kadalik sidaasoo kale iyo hooyooyinkeedii ayana inaasun ku soo dhowaaday aabbaha hooyadii hooyadii hooyadii hooyadii saasoo kadalika wuxuu uga jeedaa bimacnaa almudliyaatu biinaatin khullas buu uga jeedaa iyaguna ku soo dhowaaday dhadig sooca labada halaa ku haysa wakadaa ummu abil abi aabbaha aabbihii awowgii aabbo hooyadii weeye iyaduna way dhaxlaysaa wa umul ajdaadi fawqahu awowyada ka sii sarreeye hooyooyinkoodna way dhaxlayaan masalan aabbaha meydka aabbihii aabbihii hooyadii way dhaxlaysaa umul ajdaadi fawqahu aabbaha aabbihii yacnii awowyaalkii ka sii sarreeyey hooyooyinkoodna way dhaxlayaan wa ummahaatuhunna cala almashhuuri ayaguna way dhaxlayaan hooyooyinkoodiina awowyaalka hooyooyinkoodaas hooyooyinkoodii kalena waa dhaxlayaan almashhuuri haddaan qabo maxaa yeelay ayooyin ayuunbay ayaguna ka dhigan yihiin ku soo dhowaaday mid wax dhaxlaya sidii aabbaha hooyadii oo kale ayuunbay u dhaxlayaan taaniya mashhuurka ka horjeeda wuxuu leeyahay ma dhaxlayaanoo awoobay ku soo dhowaadeeno waxay ka dhigan yihiin maydka awowgii sii hooyo hooyadeedoo kalun bay ka dhigan yihin buse qolka mashhuurka ka horjeeda leeyahy haddaba daabidka waxa kuu koobaya masalan ayeeyinka dhaxlaya waxa kuu koobaya iyo kuwa aan dhaxlaynin waa kan markaa wuxuu yidhi kullu jaddatin adlat bimaxdi inaaf ayeeye kastoo ku soo dhowaatay oo fiiladeedu ay dhadig tahay fiilada ay meydka ku soo gashay ay dhadig tahay tarisu dhe way dhaxlaysaa oo waa maxay dee waa hooyada meydka hooyadeed hooyadeed hooyadeed saasuna siwa bimaxdi inaaf aw dukuur ama waxay ku soo dhowaataa maxdi dukuur ta ku soo dhowaatay la badhax tiranna tarisu ayana waa dhaxlaysa waa maxay dee waa maydka aabbihii aabbihii hooyadii maydka awowgii aabbo hooyadii weeye ayana haddaad lawado maydka aabbihii aabbihii aabbihii aabbihii hooyadii dheh ayana way dhaxlayn leanno fiilada ayana labkaabay haysataa aw inaatin ilaa dukuurin ama dhadig intay soo qabsatay ayaa laakiin maydka waxay ka gelaysaa lab waxaynu nidhi maydka aabbihii hooyadii hooyadeed hooyadeed hooyadeed saa iyana u wad maxaa iyana inaas bay soo tirsatay waxaanay ku intihootay oy maydkii ku gashay lab taasina taris way dhaxlaysaa waman adlat bidakarin bayna bayna unfayayni ta iyadu ku soo dhowaatay lab laba dhadig u dhaxeeya falaa tarihu ma dhaxlayso taasi waa maxay dhadig laba u dhaxeeyo dhadig waa maydka hooyadii aabbaheed waxaan leeyahay maydka hooyadii aabbaheed hooyadii ta maydka islaanta maydka dhashay aabbaheed hortuu labka la sheegaya ee u dhaxeeya laba dhadigii waxa weeye waa maydka hooyadii iyo ayaydii hooye ee abbo yacni waa maydka hooyadii aabbihii dhalay hooyadaa maydka dhashay hooyadeed markaa ta ku soo dhowaatay ee iyada hooyadeed si ahi iyaduna ma dhaxlayso dhaxalka waxba kuma leh waayo labkaasiba dhaxalka waxba kuma lahayno awowgaasiba ma dhexlaynin awowgaasi mar haddaanu dhexlaynin oo tii awowgaa dhashayna aanay dhexlaynin ta kale kusii dhowaatayna iyana waa ka sii deayna dareemaqaan hoosaysaa marka waa saddexdaa dhaxlaya iyo middaa aan dhexlaynin waa afarta ibnu mundirna ijmaac ayuu ka soo naqliyey markaa way wadwadeen wadaadadiio ilaa jad walbay u sameeyeenoo kun iyo afar iyo labaatan bay gaadhsiiyeen waa niman maskaxdoodu aada u furantay bay ahaayeenoo dee mooji sida looga wada heli intaase waa ay ka sii daayeen faslun fii irhi alxawaashi xawaashidii iyo qolyihii hareeraha dhaxalkoodii ayuu halkan inoogaga hadlayaa markaa fasalkan qayb ka mida casabadii ayuu inooga hadlayaa xaggaa horena qayb ayuu inoogu soo tilmaamay markaa casabana sida aynu horeba u soo tilmaannay waa cidda aan sahmi muqadara aan lahayn ee kuwa lagu kulansan yahay dhaxalkooda ka mid a ee maalka haddii ay keliyaystaanna wada qaata ama dadka faradkani markay intooda qaataan wixii soo hadhay qaata ayaa la yidhaha isagoo xaggaa dambena inoogu tacriifin doono xukunkooda inoogu sheegi doona haddii aynu guud ahaan aynu yar tilmaano bal casabo casabadu hortu waa kuwa aan faradka lahayn waa kuwa aan duu faradka ahayn ee faradka go-an lahayn ayaa casabo la yidhaahdaa kaa casabadu marka hore labay u qaybsantaa casabatun nasabiya iyo casabatun sababiya casabo xagga nasabka ka timi iyo mid xag sabab ku timi casabada sababku iyadu waxa weeye waa tii walaha iyo xagga cidqiga iyo xoraynta soo qabsanaysay taa casabatun sababiyatun baa la yidhaahdaa casabatun nasabiya saddex bay u qaybsantaa waa casabatun binafs iyo casabatun bilgayb iyo casabatun maca algayb waa saddexdaa waa wax fudud saddexdaba korkaad ka qaban kartaa casabatu nafs ama caasibun binafsihi haddii lagu yidhaahdo waxay leedahay afar jiho oonad ku garan waayeynin jihat lbunuwa iyo jihat lubuwa iyo jihat lukhuwa iyo jihat lcumuuma afartaasumay ka timaada caasibun binafsihi haddaad maqasho caasibun binafsi hadda ama casabatun binasab haddaad maqasho waxa weeye wiilasha iyo wiilasha kuway sii dhaleen waa jihatulbunuwa waa wiilasha iyo wiilasha kuway sii dhaleen jihatulubuwana dee waa aabbayaashii awowyaalkii waa caasibun binafsihi isna waa kaa isagu nafdiisa ugu soo dhowaaday iyo jihatulukhuwa waa walaalihii aan dee aan dawlad aan xagga hooye ahayn kuwaasi waa dhaxal farad bay lahaayeen jihat اlukhuwa iyo jihat اlcumuuma waxa weeyaan adeeradii ashiqadiiyo kuwii laabka ahaa iyo adeeradu ilmahay sii dhaleen afartaa waxaa la yidhaahdaa casabatun binnafs ama caasibun binafsihi baa la yidhaahdaa casabatun bilgayr baa timi ama caasibun bigayrihi mid gayrkii casabo ku noqday kuwaasina waxa weeye afartii uludka ulutaanka lahaa oo walaaladood la kulmay oo wax iska kooban waa bintu sulbi walaalkeed la kulantay bintulibni walaalkeed la joogtaa ukhto shaqiiqa oo walaalkeed la joogtaa ukhto liaab oo walaalkeed la joogtaa afartaana waxaa la yidhaahdaa casabatun bilgayr ama casabatun ama caasibun bigayrihi ayaa la yidhahda casabatun maca algayr baa timi waa wax iska fudad kuwaasina waa akhawaad iyo banaad kulmay haddii ay habla ay maydka walaala yihiin ay la kulmaan masalan kuwa ashiqada ama liabke hadday la kulmaan banaad maydku dhalay ayagana waxaa la yidhahaa casabatun maca algayr baa layihi ijcalu akhawaati maca albanaati casabaat ka yeela baa layidhi ama walakhawaatu in takun banaatin fainahunna fahun fainahun macuna mucasibaatun haddii ay kulmaan akhawaat iyo banaad hadday kulmaan casabaad bay noqonayaan markaa isagoo sheekhu haddana inoo sheeg sheegi doono oo aad mooddo inuu inoo soo hormariyey aabbaha iyo awowgii iyo wiilashii halkana walaalihii iyo kuwii kale ayuu inoogu sheegaya waxuu markaa sheekhu yidhi alikhwatu walaalihii labaa iyo walakhawaatu walaalihii dhadigaa oo liabaweyni xagga hooye xagga aabba maydka ay ka walaalayiin in infaraduu hadday keliyoobaan waraso waxa waaraso waxay u dhaxlaan ka awlaadi sulbi sidii awlaaddii dhabarka ee maydku u dhalo kale ay u dhaxlaan kadaa waxaa la mid ah in kaanuu liabin hadday xagga aabba yihiinna waa kula mid ilaa fi lmusharikati silada musharikada la yidhaahdo mooyaane wahiya musharikana zawjun wa ummun wa waladaa ummin iyo wa akhun liabaweyn weeyaan fayushaariku alakhu walaalkaasi waladayilummi ayuu fi huluthi la wadaagsanayaan walow kaana badela alakhina akhun liabin hadduu yahay saqada waa dhici lahaa waxau sheekhu leeyahay walaalihii labaa iyo kuwii dhadigaa ee xagga hooye iyo xagga aabbaba maydka ay ka walaalo ahaayeen ininfaraduu hadday keliyoobaan oo walaalihii labaa iyo kuwii dhadigaaye xagga aabba ay ka keliyoobaan oo ay noqdaan ashiqo waxay u dhaxleen ka awlaadi sulb sidii carruurtii maydku u dhalay ay wuxu dhexlayeen oo kale oo siday u dhexlayeen kii labaayee keli ahaa walaalka labee keliyi maalkao dhan bu wada qaadan haddii ay walaal laba oo keelaya dhadigoo hadday inan qura tahayna kala buro bay qaadan haddii ay laba yihiin laba hablood ay walaaliyiin oo ashiqo hadday yihiin ulutaan bay qaadan haddii ay labiyo dhadig u kulmaan waxay qaadanayan lidakari milu xadi lunhayeyn haddii ay saddex inan iyo afar inaniyo noqdaan si siman bay u qaybsanayaan awlaadu sulbigii un bay la mid yihiin wakadaa in kaanuu hadday yihiinna waa la mid ikhwada iyo akhawaadku laabin hadday yihiin oo ay iyaguna ka keli yihiin walaalihii labaayo kuwii dhadigaaye xagga hoyo xagga aabbo ka awlaadu sulbi baa iyaguna u dhaxlaan ka awlaadu sulbi ayaa u dhaxlaan oo haddii ah keliyo leabi uu joogo maalkao dhan buu wada qaadan hadday saddex iyo afar xagga aabboon yihiin maalka si siman bay u qaybsan haddii ay mid quroo dhadigoo xagga aabbaa tahay nis bay qaadan hadday laba yihiin xagga aabba uluaan bay qaadan hadday kulmaana lidakari mislu xadilunhayeni bay u qaadan ilaa fi lmusharakati ama musharikati ama musharakati musharikati tii wadaajisay masalada wadaajisay walaalka xagga shaqiiqa iyo walaalka xagga hooyo ama musharakati tii lagu wadaajiyey walaalaha walaalka ashiqada shaqiiqah iyo walaalaha xagga hooyo ayay noqonaysaa masaladaasina waxa weeye gabadh baa dhimatay oo waxay ka tagtay yacni xaas ereygaa gabadha ayaa dadka qaarna hablahay u yaqaanaan u dhalay qaarna waxay u yaqaanaan xaaska markaan waxaan ka mid ahay dadka u yaqaana xaaska gabadha ee aan inanta u aqoonin markaa nin baa dhintay oo wuxuu ka tegey xaaskiisii iyo hooyadii wawaladaa ummin iyo laban inan ooy xagga hooye ka walaala yihiin iyo walaal xagga aabbown ay ka walaala yihiin masaladaa musharaka le ama mushtara musharika masalada markaas bal haddaba sidaa u eegto waxaad u kala saartaa casaba iyo dufar ad u kala saar zawjka inuu nimi farac ma joogo isagu nisbu halkaa la fadhiya hooyadu maanta sudus bay doonaysaa in layn ikhwaa joogteen waladul umku wuxuu doonayaa maanta muxuu doonaya ulu buu doonaya sudus ma doonaya hadduu kamidka quraa qaadan jiray suduska fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi ulu aayaddan weligeen maskaxda ku haysta waa yahay haddaba waxaynu haynaa sudus baynu haynaa oo ay hooyadu leedahay maqrajkiisuna waa lix akhaa leebaweynkii isagu muxuu yeelanaya waa casaba isagu markaa zawjku nis buu doonayay makrajkiisu waa laba hooyadu waxay doonaysaa sudusoo makrajkiisu waa lix kuwan kale waxay doonayaan ulu oo aya makrajkiisu waa saddex labada iyo saddexdu labaduba lixda ayay gudagelayaan oo laga helayaa markaa masaladii lixun baad ku dhisi masaladu hortu waa taas haddaba masalada markay caynkaa tahay ayaa waxaa isku khilaafay masaladani horta waxay dhacday xilligii cumar bnulkhadaab bay dhacday cumar bnulkhadaab markii u horreysay wuxuu ku qaybiyey masaladii intuu lix ku dhisay ayuu zawjkii saddex siiyey hooyadiina sudus oo hala buu siiyey afar labadii waladulumna ulu oo laba abuu siiyey lixdii halkaasay ku dhammaatay walaalkii xagga hooye xagga abuculis ka soco adugu masaladii ayaa mar labaad bay dhacday markii labaad ayaa dabeedna waxaa la yidhi waxaad ka dacwiyey saxaabigii faraydka caanka ku ahaa ee zayd ibnu haabit qaarna waxay leeyihiin maye kuwan masaladu haysatay le kaa walaalkaa la qadiyey lafdiisa ayaa ka dacwooday wuxuu idhi bal cumarow waxaad ka soo qaaddaa inuu aabbay aabbahayo waxaad ka soo qaaddaa inuu ahaa kaana xajaran mulqan fi lyam hal dhagaxba ka soo qaada inu isaga baddaa iskaga tuurno ama ximaarba ka soo qaad buu yidhi bal hadda dameerba inuu ahaa ka soo qaad miyaa maan xaggan hooye aanan lafdeeda ka walaalahayn bui bal aabbahay iskaba tuuro dhagaxaa badda raaci ama dameerkaa halkaa ka soo qaado iskaba dhaafo xagga hooye miyaanan ka walaalahayn oo naan uga sinayn dee maxaa le anigaaba derajo dheeraada wata e maxaa dhaxalkii laygu diiday ayuu yidhi deetana dacwadiisi waxay noqotay dacwad masmuucahoo dee maskaxdii ku yar dhacday bay noqotay barkaa dambe ayaa dabeedna cumar bnu khadaab uu wadaajiyey walaalkii xagga aabbi xagga hooyeba ahaa muu ridine ulukii ay qaateen walaalahan xagga hooye buu hi wada qaybsada wada qaybsada buu hi aabbahana iska daayo xaggan hooye waa ka simantihiin sidaa ku wada qaybsada markaa madaahibtuna madhabka shaafici iyo imaamu maalik sidaa wadaajintaasay qabaan labada madhabee kale abu xaniife iyo axmed ibnu xambalna waxay qabaan in ikhwada akhaa shaqiiqa uu iska dhacaaday qabaan oo meesha aan waxba ka helaynin qaaciidada taallayna waxay ahayd faraa'idka u taallay waxay ahayd masalada marka la dhiso haddii ay ka dhammaato cid farad leh waa loo cawlaa masalada masale hadday masaladu lix ka dhisantay wuu inoo keeni doono cawlka markii loo qaybiyena qof uu hal ka dhinmay masalada toddobuun baa lagu dhisaa cawlkaasaa la geliya haddii laakiin cid casaba ah ay ka dhammaato waxaa la dhaha xajbulistiqraaq baa ku dhaca dabeedna way iska tagaan oo way iska huleelaanuun masaladani qaacidada noocaasa bay khilaaftay sidaa daraaddeed bay culimmadu magacaa u siiyeen oy si gaara ugu xusaan waxaanay markaa magacyadeeda xajariye iyo yemiye iyo mimbariye iyo ximaariye intaba waa la yidhi waayo ximaariye waxaa loo yidhi waxayna ka soo qaadaa bahyo inu ximaar ahaa yemiye waxaa loo yidhi iyo xajariyana ka soo qaadaa bahyo kaana xajaran mulqan fi lyem yemi iyo xajar xajariya yemiye ximaariya mimbariyana waxaa loo yidhi cumar bin khadaaba mimbarka ku taagnaa baa la markii masalada la weydiiyey markaa haddaba haddii la dhaxal siiyo haddii akha shaqiiqaa la rido oo sidaa ay madaahibta kala qabaan ama cumar markii hore xukumay masaladu wax jabi kaa geli maayo oo lixda saasumaa loogu kala tegayo walaalkanna wuu iska uleeli uun laakiin haddii la dhaxal siiyo walaalkan shaqiiqa ah masaladu way ka jabaysaa waayo waxay haysteen walaaluhu labay haysteen labana way haanay mid baa ku soo kordhay saddex iyo laba dhaxalka dhismihiisana waxaa laga ilaaliyaa wax jab laydhaa in loogu qaybiyo oo waxaa la doonaa meel saxiixa oo ay si toosaa ugu qaybsa si isleeg ay ugu qaybsami karto iyo loo raadiyaa idan markaa saddexdan iyo labadan ka jabay marka laysu eego waxa la yidhaha tabaayun baa ka dhexeeya oo meelnaba iskama isagama dhowaa saddexdoodana la qaadayayo aslmasaliyo lixa baa lagu dhufanaya siddeed iyo toban bay markaa noqonaysaa markaad masale darbiso waxaa dabeedna la yidhahdaa qof waliba masaladii hore wuxuu ku lahaa waxaad ku darbiso unbaa loogu dhuftaa zawjku muxuu masaladii hore ku lahaa saddex saddexdii inuu saddex ugu dhufo sagaal buu isagu qaadanayaa hooyaduna maxay lahayd hal halkii inuu saddex ugu dhufo saddex bay qaata labiyo toban baa masaladii kaa baxay maxaa kuu soo hadhay lixdaa soo hadhay min laba unbay u qaadan min laba ayuunbay u qaadanayaan masalan waxaa laga yaabaa inuu qofku yidhaahdo oo maxaa dhismahan iyo waxanba i gelinayo haddaan gebaygeedaba intaan calculatorka un qaato aanun maalkii mar kala badho dabeetana aan wixii badh noqdaan zawjka siiyo hooyadii baa timi lix bay leedo haddana u lixun u qaybi difayd by sigis un dhaho wixii soo baxaana hooyada u dhiib waladulumkuna thuluth buu leeyahy wuxuuna isna saddex maalkii unu qaybiyo dabeetana halkaa saddex wixii soo baxaa un qoladaana si haddii la yidhahdo xisaabtan dheerba la iska daayo maxaa jira xisaabta mararka qaarkood baan laga maarmin marka masalada uu cawl ku jiro masalada markuu cawl galo oo kale haddaad sidaa u qaybiso dheeraad baa soo baxaya ka fursan maysid markaa masalada markaa markuu cawl soo galo oo kale waxaa la sameeyaa masalada halkaa aad ku dhistay halkaa masalada aad ku dhistay ee cawlka ay ku gaadhay masalan toddoba oo kale ka soo qaad tarikadii aada haysay horta masaladaad marka hore u dhisaysaa toddobadaa markaad u qaybiso ayaa dabeedna masaladii xoolii intaad haysay haddaad kun dollar haysay haddaad boqol kun oo dollar haysay toddobaad u qaybinaysaa toddoba markaad u qaybisee oo sahmiga kuu soo baxaa ayuunbaad qof waliba masalada wuxuu ku leeya ugu dhufanaysaa markaa zawjkii saddexda kulahaa saddexdaad ugu dhufanaysaa kii labada ku lahaa labadii baad ugu dhufanaysaa kii midka kulahaa midkaad ugu dhufanaysaa markaasi saxay kugu soo baxaysaa masaladii laakiin haddaad marka horeba iyadoo masaladii cawl ku jira isna saa u qaybi qalad baa kaa gelaya haddaba wuxa uu sheekhu leeyahay bal aynu u noqonaysna siduu watee walaalaha lab iyo walaalaha dhadig ee xagga aabbo iyo xagga hooyaba hadday keliyoobaan si awlaad sulbiba u dhaxlaan wakadaa in kaanuu liabin na waa la mid markaa halkaa wuxuu ka wataa walaalaha ashiqada iyo walaalaha liabkii waa isku mid ilaa masaladan mooyaane oo masaladan waa zawjun wa ummun wa waladaa ummin wa akhun liabaweyn halkay kee kala duwan yahin waxa weeye fa yushaarikul akhu walaalka shaqiiqii walada alummi waladay waladay lummi ayuu fi hulusi la wadaagsadaa walow kaana badela alakhi akhun liab wataa halkay u kala duwan yihin hadduu laakiin walaalkaa shaqiiqaa uu bedeli lahaa walaal xagga aabbo wuu dhici lahaa wuu dhici lahaa isagu waayo muxuu ku dhici lahaa dee isagu qaraabo hooyo oo u la wadaagsadaa nimankan ma jiro ile qoladani waxay yidhaahdeen bal aabbe iskama dayo hooyadiisa u iskaga mid ma nihin kani hooye uu maanta kula dacwiye ma haysto markaa isagu uu dhici lahaa markaa masaladu waa zawj iyo hooyo halkaa hooyada ayaya way geli kartaa haddii laakiin ay kuwa kale isbabedelaan masaladu san ma soo baxayso masalan haddii walaalkaa xagga aabbo ay ukhta liabi meeshaa hadday joogto ukhta liabi hadday meeshaa joogto nis ayaa loo qadari lahayo masaladu cawl bay geli lahayd oo iyada markay dhammaato buriyo ayuun baa loodhanaya sideed ha loogu dhiso saddexdeediina inta lasoo cawlo sideed ha loogu dhiso ayuun baa la odhanayaa hadday halkaa waktada leebkaa ay akaa leebkaahe dhacay hadday ku jirto waa dha iyadu may dhaay hadday laba ku jiraanna iyo wax kasii badanina dee ulutaankii unbaa iyana loo qadaraya waa loo soo cawlaya haddaba halkaa markaa uktada leabkaa wax loo soo cawlayo ama akhawaadka leabkaa wax loo soo cawlayo haddii uu meeshaa walaal aabba soo galo mid baasoo lala'aa oo laga quustay ayuun baaba iska yimi way isla dhacayaan markaasoo isaga meesha ka saaraya alakhu lmashuum waa ka haddaba walaalka isaguna ibtilaysan oo lowlaaw isagoo maqan bay wax dhaxli lahayen laakiin joogitaankiisasay dhaxalka ku waayeen akhulmubaarakna waataynu isagana soo marnay waay iskaga soo gudub masalada walow ijtamaca hadday kulmaan asinfaani labadii qola hadday kulmaan faka ijtimaaci awlaadi sulbin iyo wa awlaadi ibnihi bay la mid yihiin ilaa anna banaata alibni hablaha uu inanku dhalay yucasibuhunna waxa casaeya man fii darajatihinna ciday isku darajayihin ow asfala ama ka hooseeya waaluktu walaasha laa yucasibuhaa ma casabeeyo ilaa akuuha walaalkeed mooyaane cid kale ma casabayso waxau sheekhu leeyahay haddii ay labadii sinfi ay kulmaan labada sinfi waa kuwe walaalihii ashiqadaha iyo walaalihii leabka ahaa faka ijtimaaci awlaadi sulbi wa awlaadi ibnihi waxa uu la mid yahay iyagoo ay kulmeen awlaad uu dhalay maydku iyo inan inan inamadiisa carruurtay sii dhaleen isagoo kuwuu dhalay ay joogaan kuwii kuwuu dhalay kuway sii dhaleenna ay la joogaan masaladaasuma isla mid yihiin oo maxay noqon haddii uu kuwa ashiqada walaal labi ku jiro walow walaashiiba hala joogtee bahibahi ma hadhaxasho weyan halkay soomaalidu ka tidhi bahibaha ma dhaxasho bahdaa uu ninku ka dhintay hadduu mid labi ku jiro ma imanayaan walaalaha xagga aabbo haddii ay mid dhadiguun tahay nis bay qaadan inta kalena carruurtan ay xagga aabba ka walaaliyiin baa qaadan ama kuwa lab ama labiyo dhadig hadday isugu jiraan haddii masalan waladlabka ay mid dhadiguni ay ku jirto ama xaggana mid dhadiguni ay ku jirto dee waa niskii iyo suduskii aynu soo marnay takmilata huluteynkii ayuunbay isla qaadanayaan haddaba waxa ay ku kala duwan yihiin buuhi ilaa ana banaata alibni waxay ku kala duwan yihiin inanka maydka hablihiisii yucasibhuna waxa casabaynaya man fii darajati qaar ay isku derajo yihiin way casabaynayeen oo bintulibniga waxaa casabaynayey dee ibnulibni ow asfala ama mid ka hooseeyo bintulibniga waxaa casabaynayey ibnu ibnilibni baa casabaynayey waluktu laa yucasibuha ilaa akuuha laakiin walaal waxa casabeeya uun walaalkeed ukhtada walaalkeed unbaa casabaynaya ibnulakna ma casabaynayo ibn adeerna ma casabaynayo masalan mayd baa dhintoo uga tegey laba walaalo xagga aabbo ay ka xagga hooye xagga aabba ay ka walaalayiin iyo miday xagga aabbe ka walaalayiin iyo ibnulakli ab markaa labadan uktee shaqiiqeynka tulisaan bay qaadan baaqigana waxa qaadanaya un ibnulakh unbaa qaadanaya oo uktadan liabka ah ibnulakhaasi ma casabaynayo isagun baa keligii maalka wada qaadanaya wallahu aclam walaalihii labaaya aw ilakhawaati ama walaalihii dhadigaayo liummin xagga hooyo meydka ay ka walaalayiina sudusu sudus ayaa u sugnaaday waliithnayni laba iyo fasaacidan wixii ka sii badanna ahuludu hulud ayaa u sugnaaday sababan waxa isku mid ah dukuuruhum kooda lab iyo weynaasum kooda dhadigii waa isku mid waxa uu sheekhu leeyahay walaalaha xagga ama lab ha ahaadaan ama dhadig ha ahaadaana ay xagga hooyo ka walaala yihiin haddii uu mid quroo labi ka joogo sidiis ayuu qaadanayaa haddii ay laba iyo wax ka sii badan yihiinna sulus ayay qaadanayaan oo horeba taa waaw inoogu soo tilmaamay oo waxa uu leeyahay sheekhu midkii labaaye walaalaha dhadiiga ahaa oo walaalo laba ahaa ama walaalaha dhadiig ee xagga hooyo meydka ay ka walaaleen sudus buu leeyay lix meelood oo meel walisnayn fasaacidan laba iyo waxii ka sii badanna athuluth iyaguna thuluth bay yeelanayaan saddex meeloodoo meel ayay maalkii yeelanayaan marka hadduu mid qura yahay ayuunbaad qiyaasan ama labaada ama dhadig ha ahaadee lix meeloodoo meel buu leeyahay haddii ay laba iyo wax ka sii badan yihiin lab iyo dhadig midkay doonaan baadana ma ha isku jiraane thuluth ayay yeelanayaan waxaana isku mid a kooda lab iyo kooda dhadigii waa isku mid oo waxba isdheeraysan maayaan mana kala duwana ijmaac ayaa arrinkaa loo hayaa markaa walaalihii kale iyagu sidaa way khilaafsan yihiinoo dee waxay u qaybsanayeen lidakari midlu xadil unthayeyn bay u qaybsanayeen oo kii labaa wuxuu qaadanayay laba dhadig intay qaataan markaa masaladaa way ku kala duwan yihiin marka waxay tilmaamaan culimmadan dhaxalku arrimo dhowrahoo ay ku khilaafsan yihiin walaalaha xagga hooye ay ku khilaafsan yihiin warasada inteeda kale marka ilaa shan arrimood ayaa ugu muhiimsan oo ay sheegaan waxaa ka mida masaladan uu iminka inoo sheegay oo labkooda keliya tooda dhadiga keliya ayuu la mid yahay iyo inay u qaybsanayaan si siman halkaa laba masale ayaa ku jira in labkooda keliya dhadigoodu isku mid yahay oo aan wax iskhilaafi aanu ka imanaynin iyo inay haddii ay lab iyo dhadig ay kulmaan inay si islaag u qaybsanayaan ka saddexaad waxa weeye kooda labi wuxuu ku soo dhowaanayaa mid dhadig waanu dhaxlayaa ka afraadna waxa weeye qofkii ay ku soo dhowaadeen bay xajbu nusqaan ku ridayaan oo hooyada oo kale dee way xijaabaanoo xajbu nuqsaan bay geliyaan iyadoo ay ku soo dhowaadeen ka saddexaadna waxa weeye inay la dhaxlayaan ciddii ay ku soo dhowaadeen waxaa la dhaha qofka meydka waasida ugu yimaada waasidadaa iyo ciddaa xidhiidhisay haddii ay joogto oo dhaxalka way ka qadaa laakiin iyagu hooyadii ay ku soo dhowaadeen ayay dhaxalkii la qaybsanayaan oo way wada dhaxlayaan markaa shantaa masalo ayay yidhahdaan way ku khilaafsan yihiin oo kooda labi mid dhadig ayuu ku soo dhowaanaya ugu dhaxlayaa kii ay ku soo dhowaadeen xujbu nuqsaan ayay ku ridayaan kii ay ku soo dhowaadeen bay la dhaxlayaan si siman bay u qaybsanayaan kooda labee keliya kooda dhadiga keliya tooda dhadiga keliya ayuu la mid yahay markaa haddaba sheekhu waxaanu inoo sheegin ayagoo masalan ay dee wada kulmeen saddexdiiba walaal xagga hooye xagga aabo iyo walaal xagga aabi iyo walaal xagga hooyeba ay joogaan ayaanu inoo sheegin markaa walaalkan xagga hooye hadday masalan saa u kulmaan isagu sudus ayuu yeelanayaa baaqigana shaqiiqun baa yeelanayaa kaale abkiina wuu iska dhacayaa wuu xijaabmayaan haddii ay masalan laakiin dhadig wada noqdaanna shaqiiqaduna nis bay qaadan tan xagga aabbana waxay qaadanaysaa sudus oo tagmilata hulutayn tan kalena waxay qaadanaysaa iyana sudus walakhawaatu walaalihii hablaha ee liabaweyne xagga aabiye xagga hooye meydka ay ka walaalahayeen ow liabin ama xagga aabba ay ka walaalahayeen oo macal banaati hablihii meydku dhalay la jooga wa banaatil ibni inanka meydku hablihii u dhalay la jooga casabatun weeye kalikhwati sidii walaalihii oo kale oo fa tusqidu way ridi ukhtun wala liabaweyni u sugnaatay oo macal binti al akhawaati liabin ayay ridi waxau sheekhu leeyahay yacnii waxaynu soo tilmaannay casabadu inay saddex qaybood tahay marka halkan wuxuu inoo sheegayaa casabatun maca alkhayr casabada la yidhaahdo ayuu inoo sheegayaa marka wuxuu uhi walaalo xagga aabbiye xagga hooye hablo waa akhawaad hablo walaay maydka xagga hooye xagga aabbo ka walaala yihiin ama xagga aabboonay ka walaala yihiin haddii ay la kulmaan hablo maydku uu dhalay ama hablo maydku awow yaho inankiisii uu dhalay casabay noqonayaan casaba ayay noqonayaan oo mayd baa dhinto wuxuu ka tegey hablo ay xagga hooye xagga aabbo ka walaalayihiin iyo hablow dhalay ama hablow inankiisa dhalay buu ka tegey markaa hablaha uu dhalay ama hablaha uu dee awowga u yahay markay sulusaankooda qaataan kuwan kalena casabay noqono wixii soo hadhay ayagunba qaadanayaan ibnu mascuud ayaa waxaa la weydiiyey mayd ka dhintay inan u dhalay iyo inanu inankiisa dhalay iyo walaal dabeedna wuxuu uhi waxaan idinku xukmin doonaa wixii rasuulku ku xukumay inanta bintu sulbigii nis bay leedahay buuhi inanta inanku dhalayna waxay leedahay buuhi sudus wamaa baqiya falilukti waxaa soo hadhayna walaasha ayaa qaadanaysaa marka sidaas ayay ku noqonayaan alakhawaat maca albanaati casaba baa la yidhaha markaa hadday habluhu la kulmaan walaalo casaba ayay noqonay kal sidii walaalihii oo kale ayuunbay noqonayaan walaalihii laba oo kaleunbay la mid noqon haddaba casabo macnaheeda faa'iidada ku jirta casaba noqoshadeeda ama walaalaha ay la mid noqonaysaa waxa weeye fatusqidu uktun liabaweyn walaal ay maydka inan ay maydka xagga iyo xagga aabba ka walaalayihiinoo binto la kulantay ama bintulibni la joogtaa waxay ridaysaa walaalihii dhadigaa iyo kuwii labaaye xagga aabba ay ka walaalahaayeen masalan mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey laba hablood oo uu dhalay ama kaba soo qaaday inanuu dhalay ama inanuu awow yahay ayuu ka tegey iyo walaal xagga hooye xagga aababa ay ka walaala yihiin iyo walaalo ay xagga aabba ka walaalayihiin ama laba haadaan ama dhadig ha ahaadaane markaa bintadaas ama bintulibnigaasi waxay qaadanaysaa maalkii kala badh ukhtadan shaqiiqadiina waxay qaadanaysaa inta baaqiga bay casab ahaan ku qaadanaysaa kuwaa leabkiina labiyo dhadig midka yihiinba meesha waa ka baxayaan oo walaashan shaqiiqadaba marka ay casabo noqotay ayay awooddii walaalkeedo kala yeelatay markaa way ridaysaa fatusqidu ukhtun liabaweyni walaal xagga iyo xagga aababa meydka ay ka walaala yihiin oo macalbinti waxay ridi alikhwata walakhawaat dhe walaalihii laba iyo kuwii dhadigayaa laabin u sugnaaday siduu akha shaqiiqiiba yacnii u radinayey alikhwa aniga raaciye alikhwa walakhawaat liabin wa banulikhwati walaalaha wiilashoodii oo liabaweyni xagga iyo xagga aabbaay ka walaalayihin oo liabin ama xagga aabbaay ka walaalayihin kullu minhumaa mid kastoo labadooda ka ahaaday ka abihi buu la mid yahay ijtimaacan iyo wainfiraadan kulan iyo keliyowba laakiin yukhaalifuunhum waxay ku khilaafayaan fii annahum iyagu laa yarudduuna inaanay celinaynin alumma hooyada ila sudusi walaa yarisuuna inaanay dhexlaynin maca aljaddi awowgan aan la dhexlaynin walaa yucasibuuna akhawaat akhawaatihim inaanay walaaladoodna habluhii ay walaalaha ina casabaynaynin wayasquduuna fi lmusharakati masalada musharakada la yidhaana inay ku dhacayaan waxa uu leeyahay sheekhu walaalihii xagga aabbiyi xagga hooyaba meydka ay ka walaalahayn wiilashii ay dhaleen ama walaalihii xagga aabbown ay ka walaalahayeen meydka wiilashii ay dhaleen ee meydku adeerka u ahaa ee ama uu dhalay meydka kii ay isku aabbiyi hooyaba ahayn ama kii ay isku aabba ahaayeen unuu dhalay mid la arkaa dhaxalka wuxuu la mid yahay ka abiihi ijtimaacan wainfiraadan yacni ha keliyow iyo kulanba waxa uu la mid yahay uun aabbihii akh shaqiiqa kow akha shaqiiqii dhalayna aabbihii unbuu la mid yahay ka liabku dhalayna aabbihii ayuunbuu la mid yahay oo masalan hadduu mid keliya yahay maalkiibuu wada qaadan ama masalan haddii dad faradli ay joogaan waxa soo baaqi noqda ayay qaadanayaan haddii ay kulmaanna dee ibnu akhi shaqiiq ahaa wuu xijaabayaa ibnulakhi liabkahaa buu xijaabaya sidii labadooda aababa ay isu xijaabayeen ayay labadana isu xijaabayaan laakiin dhowr masalo oo aanay iskaga mid ahayn ayuu halkan sheekhu inoogu tilmaamo wuxuu yidhi laakiin yukhaalifuunahum waxay aabbayaashood ku khilaafayaan biannahum laa yarudduuna alumma ila asudus waxay ku khilaafayaan masalan haddii walaalo ay joogaan xagga hooye iyo xagga aabbay ka walaalayeen ama xagga aabba unay ka walaala yihiin hooyana meesha ay joogto hooyada xajbu nuqsaan bay ku ridayeen suludkii intay ka kaxeeyaan bay sudus geynayeen laakiin haddii halka ay joogaan inama meydku adeeru yaho walaaladii ay dhaleen hadday joogaan ama inama kuwii shaqiiq ahaa ha dhalaan ama kuwii laabka ah ha dhalaane hooyadii waxay qaadanaysaa ulud kamila ayay qaadanaysaa ee sudus ma tegeyso maxaa yeelay ilaahay dee uludka wuxuu siiyey meesha aan walaala joogin magacaa walaalkuna wiilashooda kuma rogoobayaan oo walaalaha dee kuwa ay wada dhasheen ubaa la dha kuway sii dhaleen walaalo lama yidhaahdo beniliqwa iyo baa la yidhaahdaa magacaa ma qaadan karaan markaa walaa yariuna maca aljad waxaynu soo marnay in walaalaha iyo awowga ay wada dhaxlayaan oo masaa'ilkooduna dib ayay inooga iman doonaan laakiin walaalaha maydku kuwa uu adeerka u yahay walaaladii ay dhaleen ama shaqiiq haadaan ama ashiqa haadaan ama leab ha haadaane inamada ay dhaleen awowga ayaa xijaabaya awowgaa meesha ka saaraya maxaa yeelay dee awowgana walaalo kala noqonaya maxaa yeele way qaybsanayaan ibnulakh markaa la dhaxli maayo oo wuu ka dhow yahay dee oo sidii aabbahoba u xijaabayey ayuu uxijaabayay si walaalku u xijaabayy unba markaa jadkiina u xijaabaya walaa yucasibuuna akhawaatahum waxa kaloo iyadana ay ku khilaafayaan walaalahood ma soo casabaynayaan oo bimacnaa dhaxalkii kalema soo qayb gelayaan weeye oo hadduu mayd dhinto uu ka tago carruuru adeeru yahay carruurta adeerka u yahay walaaladii dhaleen ama halaba ama ashiqahadan ama leeb ha ahaadaane wiilasha unbaa dhaxalka ka soo gelaya laakiin habluhu ayagu waxay noqonayaan dee walarxaam bay noqonayaan oo halkaana ma soo casabaynayaane akhawaadkooda walarxaamkay noqonayaan wayasquduuna fi lmusharakati masaladii aan musharakada lahaynna iyadana way dhacayaan banilikhwadu carruurta ay walaaluhu dhaleen laakiin aabbayaashood may dhexlaynin oo masaladii aynu soo marnay ee ahay zawjka iyo hooyada iyo labada xagga hooye xagga aabay ka walaalayiin iyo akha abaweynka hadduu ibnulakh shaqiiqi halkaa ku jiro wuu iska dhacayaa ibnulakh leabi hadduu ku jirana wuu dhacayaa sidii aabihiiba u dhacayey ibnulakha leabkaa maxaa yeelay dee akhan shaqiiqa meesha waxaa soo gelisay qaraabadii hooyada oo ibnulakhana dee way ka maqan tahay oo mid aan laga helaynin weeye marka intaasoo masalo way ku khilaafsan yihiin intaa horeu inoo sheegayna waa iskaga mid walcamu adeerkii liabaweyni xagga aabbiye xagga hooyaba ahaa ee masalan meydka aabbihii ay xagga hooye xagga aabboa ka walaalo ahaayeen wali abin iyo kii xagga aabbo ka akhin uun buu la mid yahay min aljihatayni labadii jiho ka yimi ijtimaacan iyo infiraadanba waxau sheekhu leeyahay adeerkii ay meydka ka walaal ahaayeen xagga aabbo iyo xagga hooye meydka adee aabbihii meydka aabbihii ay ka walaal ahaayeen xagga hooye xagga aabboba ama xagga aabba un ay ka walaal ahaayeen walaal ayuunbuu la mid yahay labadii jihaba ee xagga abaweynka iyo xagga leabka un labadaba wuxuu kala mid yahay uun walaalkii ijtimaacan wainfiraada fi ijtimaac walinfiraad ama xagga kulanka iyo xagga keliyowga macnaha kii keliyoobaana maalka waa wada qaadanaya haddii cid kale ay la joogtana oo farad lihi markaa uu kaa faradkali intiisa qaato umuu baaqiga qaadanaya haddii ay kulmaanna dee camka shaqiiqa unbaa qaadanayo camka leabki meesha uu ka baxayaa sidii walaalkii xagga aabbo iyo walaalkii xagga hooye xagga aabboba isku ahaayeen ayuunba adeerkuna isku noqonaya wakadaa waxaa la mid a ayana qiyaasu banilcammi adeerka inamadiisa qiyaaskoodana waa la mid wasaa'iri casabati nasab iyo nasabka casabadiisa intooda kale waxa uu leeyahay sheekhu waxaa kaloo isna adeerka la mid a banilcamki ayaa la mid a ilma adeeradii adeerku wiilashii uu sii dhalay ayaguna waa la mid oo adeerkaasunbay la mid noqonayaan markaan dee adeer jirin oo dee ibnucamkii shaqiiq ahaa ibnucamkii laabkaa buu xijaabayaa hadduu mid ka midi keliyoobo maalkii u wada qaadanaya haddii qof duu faradii uu la joogo faradkiisa markuu qaatay inta kale isaga ayaa u tashanayo wada kaxaysanayo weeye wasaa'ir casabati nasab nasabka casabadiisa intoodii kala baaqigoodina iyaguna sidaasun weeye oo ilmaadeeradu carruurtay sii dhaleen ayaguna waa la mid oo sidaasunbay iyaguna usoo kala horraynayaan haddaba wuxuu sheekhu uhi walcasabatu intaa aynaan casabada masalan siduu u sheegaya aynaan tilmaamin masalan haddii ay casabadan aynu tilmaannay ay wada kulmaan siiba caasibkaa casabada casabatu nasab nafsiga la yidhaha caasibun binafsi ama casabatu binafs kuwa la yidhahdaa haddii ay kulmaan dhowr arrimood baa lagu kala hormariyaa waxaa lagu kala hormariyaa jiho waxaa lagu kala hormariyaa darajo waxaa lagu kala hormariyaa quwo saddexaasaa lagu kala hormariyaa jiha ayaa lagu kala hormariyaa oo la yidhaha waxaa atarjiix biljiha ama atarji ama ataqdiim biljiha baa la yidhaha jiha lagu kala hormariyaa ama jiha lagu kala rajaxayaa oo waxaa la yidhaha jihat lbunuwa waa laga horraysiinaya jihat lubuwa jihat lubuwana waxay ka horraynaysaa jihat lukhuwa jihat lukhuwana waxay ka horraynaysaa jihat alcumuuma oo jihadaasay ku kala horraynayaan oo wiilasha ugu horraynayo jihada aabbaha ku xigaysa oo jihada walaaladaa ku xigaysa oo jihada dabeetana adeerada ayaa ku xigaya oo jihada waa lagu kala rajaxaa waayo isku jihay noqdeen haddaba isku jiha markay noqdeen qurbi iyo dhowaansho ayaa lagu kala rajaxaa dhowaansho ayaa lagu kala rajaxaa ama darajaa lagu kala rajaxaa dee waa ibni iyo ibnulibni waa akh iyo ibnulakh marka waxaa lagu kala rajaxayaa qurbi ama derajo oo dee way way kala dhow yihiin isku jiha ha ahaadaan laakiin way kala dhow yihiin ama yacni way kala derajo sokeeyaan markaana dhowaansho ayaa lagu kala rajaxaa marka saddexaad waxaa lagu kala rajaxaa hadday isku dhowaansho hadday isku jiha noqdaan oo ay isku derajo noqdaan quwatulqaraabaa lagu kala rajaxaa oo quwatulqaraabahaasina waxay noqonaysaa masalan isku jihay noqdeenoo waa ikhwa isku derajay noqdeenoo waa walaalo ama waa adeero maxaa lagu kala rajaxaya quwatulqaraaba oo dee kii shaqiiq ahaa ee isagu meydka xagga aabbiyo xagga hooyeba ka soo gelayay dee kii xagga aabba ayuu ayuu ka xoog badanayaa markaana waxaa lagu kala rajaxayaa xaggaa quwadaa quwatulqaraaba ayaa lagu kala rajaxayaa markaa sheekh jucburi la yidhaahdo ayaa bayd yar ku soo gaabiyey biljihati taqdiimu ayuu yihi biljihati taqdiimu uma biqurbihi biljihati taqdiimu jihada ayaa lagu horumarinaya uma biqurbihi haddana dhowaansho wa bacdahumaa bilquwa wa bacdahuma ataqdiima bilquwati jacalaa buu yihi wa bacdahumaa labadaa marka laga yimaado oo ah jihada iyo qurbigaba marka laga yimaado ataqdiima bilquwati ijcal waxaad ka yeeshaa horumarintii in quwo lagu kala rajaxo biljihati taqdiimu uma biqurbihi wa bacdahumaa ataqdiima bilquwati ijcala sidaas weeye iskaga soo gudub waalcasabatu casabadu haddaba man mid weeye laysa lahu aan u sugnaanin sahmun muqadarun sahmin la qadaray min almujmaci kuwa lagu kulmay calaa tawriihim dhaxalsiintooda oo fa yarisulmaala maalka ayuu wada dhaxlayaa ow ama maaka fadala soo dheeraaday bacda alfuruudi faralyaalka dabadeed ka soo dheeraaday ayuu qaadanaya waxau sheekhu leeyahay casabo waxaa la yidhaahdaa lab iyo dhadig wa casabo waa la odhan karaa casabadaas iyada waa qaraabada ninka horta xagga aabbo yacni qaraabadiisa ama tolkiisa ayaa la yidhaahdaa sharci ahaanna waxaa la yidhaha man laysa lahu qofka aanu sugnaanin xaala tacsiib xilliga uu casabaynayo bijihati tacsiib ee weliba jiho casabayn jihada casabaynta aanu ugu sugnayn sahmun muqadar xilligaa uu wax casabaynayo waa ka aan lahayn sahmun muqadarun sahmi muqadara ciddii aan sahmiga muqadarka lahayn xilligaa uu wax casabaynayo ee dadkii lagu kulansanaa dhaxalsiintooda ah ayaa la yidhaahdaa casabo waalcasabatu man laysa lahu sahmun muqadar waa cidda aan lahayn sahmi go-an min almujmaci calaa tawriifihim kuwii lagu kulmay dhaxalkooda kuwii dhaxalkooda lagu kulmay ee aynu soo marnay ee shan iyo labaatanka ahaa kuwaas ciddii aan sahmi go-an lahayn ilaa intii sahmiga go-an lahaydna waynu soo marnay ayadana tiradoodu intay ahayd oo saddex iyo toban bay ahayd oo afar ragah iyo saddex dumara sagaal dumara ayay ahaayeen ciddii aan sahmiga go-an aan lahayna kuwii lagu kulmay dhaxalsiintooda ayaa la yidhahdaa casabo markaynu sidaa u ogaanay fa yarisul maala maalkii wuu wada dhaxli oo wuu wada qaadan ow maa fadala bacda alfuruud ama wixii soo dheeraaday intii dufaradku uu faradkiisa qaatay dabadeed wixii soo dheeraada ayuu qaadanayaa kaas ayaa markaa casabo la yidhaahdaa markaa kani waa dee xukunkiisii iyo tamaradiisii kaa horena waa tacriifkiisii oo had iyo goorale kutubta dhaxalku sida raxbiyada iyo waxay ku tacriifiyaan ama ay casabo markay sheegayaan bay dhahdaan waxa weeye kullu man man axraza kula almaali ow maa fadala low bacda alfard waa ka wada qaata maalka dhammaantii hadduu keliyoobo ama wixii soo dhamays wixii soo hadhay intay ka faral faralkiisa qaato ka qaataa la yidhaahdaa badigu fiirso ka hadduu keliyooba maalka wada qaataa la yidhaahdaa ama intii dadka faradkale ay faradkoodii qaateen waxa soo hadha ka qaataa la yidhaahdaa tacriifkaa markaa laguma heli karo oo haddaad istira casaba markaa ku raadi kuma helaysid idan waxay dhahdeen qolada manaadiqadu marka wax la tacriifinayo laguma tacriifiyo xukunka shayga xukunka shay xukunku shaygu lahaa laguma tacriifiyo kuma helaysid laakiin waa in tacriif erey bixin loo sameeyaa jaamicoo maanicahoo waxaan la doonaya in la erey bixiyana wada kulmisaa wixii kalena ka saarta waa in lagu erey bixiyaa oon xukunkana lagu tacriifin wacindahu min jumlati marduudi an tudkhala alaxkaamu fi lxuduudi in axkaamta xuduudda la geliyaa marduud bay manaadiqada agtooda ay ka tahay sidaa daraaddeed casabo waxaa la dhaha ciddaan lahayn sahmi muqadara kuwa lagu kulmay dhaxalkooda halkaa lafdeeda waxbay gelgeliyeen markaa sheekh isaguna shaacirhaba wuxuu idhi waxaduhu laa yakhluu min naqdin fayenbagii tacriifuhu bilcadl weligeen haddaynu casabo wadno oynu kolbe erey bixinno cid un baynagu qabsanne waxa wanaagsanoo in la tiriyo buu le isagu dabada un la qabsado waa hebel iyo hebel iyo hebel un la yidhaahdo wallahu aclam